أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله waxaan noo bilaaban doonaa kitaabka magaciisa la yidhaha rawdat اlanwaar fi siirati الnabiy اlmukhtaar salى اllahu عalayh wasalam ta'liif fadiilaةu sheekh safiy الraxmaan almubaarakafuuri sheekhaas uu leeyahay kitaabkaas uu leeyahay saaxib alraxiiq اlmakhtuum kitaabkan waan arki doonaa in sha allah waa kitaab mawduuca uu ka hadlayo siirada nabiga sal allahu alayh wasalam ku saabsan siirada nabiga sal allahu alayh wasalam maxay tahay waa rasiid taariikhi ah taariikh nololeedkii nebi moxamed sal allahu alayh wasalam oo dhammaystiran inta ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan rasuulka ka dhigin iyo bacda risaala intaba markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay caalamku wuxuu ku sugnaa iyo qaabku ahaa iyo markii nabiga sal alla alayh wasalam ilaahay doortay qaabku isu bedelay iyo waxyaalaha uu isticmaalay oo bedelay caalamkii tusaale ahaan waqtigii nabiga sal alla alayh wasalam aljaziira alcarabiya kama jirin dowlado dunida carabeed waxay u qaybsamayd maamullo kaaba qabiilada hadda innaga qaabkeenna oo kale ah waa qabaa'il waa jireen waaweyn oo culus oon xulafo lahayn iyo qabaa'il isxulafaystay oo kuwo kale dagaal uu ka dhexeeyo oo qabiilo uusan qabiil u geli karin ummaddii noocaas ahayd buqacaddii laga soo saaray nebigu sal alla alayh wasalam ummaddii dagaalladu ka dhexeeyey ee xiniftanku ka dhexeeyey ee taariikhda waxa weeye dheer soo dagaalami jiray isbeddel baa ku dhacay waxa beddelay ee saas waxa weeye xaaladoodii u bedelay wanaagga iyo khayrka saan arki doonno waxay ahayd ee caqiidada iyo manhajka ay qaateen waxay isku bedeleen ee wanaaggaas iyo khayrkaa lahaana albaabkiisa weli waa maftuux qofka qof kasta oo muslimana waxaa la rabaa inuu daalacdo muuqaalka qaabku ugu dhaqmay nebi moxamed sal alla aleh wasalam diinta iyo saxaabadiisii markaasaa waxaa u soo baxay miisaanka markuu saaro asaga nabigiisii waxa uu ku khilaafsany wuxuu ku waafaqsan yahay waxa ka khaldan iyo waxuu ka saxan yahay marka saa darteed baa waxaan u doorbidnay kitaabkan waa kitaab ka weyn baynu mar hore akrinay kitaabka le alraxiiq lmakhtuum sheekha kitaabkan qoray laftiisaa qoray kitaabkaasi waxoogaa kitaab faahfaahsan buu ahaa laakiin kitaabkan waa kitaab waxaan ugu doorbidnayna kitaabkaasi sharaxaad badan buu gelay laakiin kitaabkan qodobada muhimkaana waa ka hadlayaa waana kitaab la qaybi karo ee qof kastana anfaci kara ninka culummada ah iyo ninka hadda bilowga ah labada waa anfacaya waxaan jeclaa insha allah kitaabkan waxaan rajaynaynaa insha allah muddo dhow inuu muddo gaaban qaato oo uu dhammaado marka in ragga wax u bilaaban yihiin ama hadda ka faa'iidaystayba inay insha allah kitaabka daraaseeyaan waxaana uga gudbi doonaa insha allah kitaabka inaan gudagalo bismi اllahi الرaحmaan الraحiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أfضل رasuلh وkhaatm أنbiyaaئه alxamdu lilah waxaa mahad mudan alxamdu lilah mahad dhammaanteed waxay u sugnaatay rabbi ilaahay bay u sugnaatay macbuudka keligii cibaada mutaystay allihii rabbi alcaalamiin koonkan asagu abuuray oo maamula oo cidla maamusho aysan jirin wasalaatu wasalaam naxariis iyo nabadgeliyo calaa afdali rusulih rususha ilaahay subxaanah wa tacaala uu soo diray rasuulka u fadli badnaa dushiisa allaha ka yeh wa khaatami ambiyaa'ihi nabida ilaahay subxaanah wa tacaala nabigii u dambeeyey inta ilaahay nabi soo diray ama nabi ilaahay doortay nabigii ugu dambeeyey muxamadin magaciisa muxamed la odhan jiray الصادق الأمين صفاتكي سنة أكمدها هم إن لو يقان النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتكي سكمدها إن بين إي وحسد ومرين الأمين أمانه يين وحي لو آمنه حتى يسوى النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول هين انت إلهي سبحانه وتعالى رسول لماذا أدورني كهر بعدتك يبلشدي كدح النولا محمد الأمين بأيقينه nabiga almabcuuhi loo diray ila alaxmari waalaswad bashariyadoo dhan buu sheekhu ka wadaa markuu leehay ila alaxmari waalaswad dadku waa dad madmadow iyo dad kalarkoodiiyo midabkoodii waatay casaan wey ama caddaan wey bashariyadoo dhan baa loo diray macnaa nabi carab keliya loo diray ma ahayn jinsiye iyo midab iyo dad luqad ku hadla keliya looma dirin dadkii saxaabadiisa nabiga sal alla aleh wasalam qaaradda isagu ku noolaa keliya kuma ekayn qabiilkiisana keliya kuma ekayn intii ka dambaysayna hadda annagaaba u jeednaba caalamka buqcad kasta oo caalamka hadda waxa weeye diinta islaamku waa gaartay dad muslimiina ku nool ila alaxmar waalaswad ajmaciin wa calaa aalih nabiga aalkiisa ha ahaato naxariis iyo nabadgelyo wa saxbi saxaabadii nabiga sal alla aleh wasalam xamalat liwaa'i diin diinta calankeeda xambaaray وعلى من تبعهم نبي صلى الله عليه وسلم صحابتي سأل كيس عدي راعي وناقا يا خير كاس الله دشود الله يالو بإحسان وناكو راعي ومن الأئمة تدتك دين تأقوان تدير كمدا وباع دير دين تأوله والهداة تدتك هنونين هيا ومدى خيرك يا وناقا وضدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دتك كوها جيه يودعاتي دتك دعاء دعوية ريا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدى والأتقياء ذاتك إلهي سبحانه وتعالى عبسديسا كسفوبي وكعان بحي والصالحين ذاتك ومناكسا وعلى كل من سلك سبيلهم يعد كستا وجدك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تابعين كيسا نوات وحوية آل كيسا راعي إلى يوم الدين إلى قيام لقدام أما بعد انت هذا بدل وحولك شيخ فإن السيرة النبوية سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف العلوم cilmi barto cilmi la barto cilmi u sharaf badan wey maxay u sharaf badnaatay haddaad tidhaahid siira nabawiya marka la leeyahy macnaheeda maxaa laga wadaa waa xaqiiqada risaalada muxamadiyada ah nebi maxamed sal allahu aleh wasalam suu diinta ugu dhaqmay kitaabka alleh iyo sunnada nabiga sal allahu aleh wasalam oo camali ah aan qawli ahayn bay siirada nabiga sal allahu alay wasalam cilmigeedu qofku markuu barto wuxuu baranayaa qur-aanku waxyaalo badan oo taariikhi abuu ka sheekayna waqtigii nabiga dhacay sal alay wasalam sida dagaalada dhacay waqtigii nabiga sal alay wasalam iyo duruufta dadku xaaladaas uu ku sugnaa xilliyada dagaaladu ay dhaceen xataa qur-aanku wuxuu ka warramayaa taariikhda ay isla soo mareen umamkii hore iyo ambiyadii nebi maxamed sal alay wasalam ka horreeyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa الجزيرة العربية حالة أي كسر وقت النبي صلى الله عليه وسلم عالم كي كلا كبحثنا الجزيرة العربية قوته وحيالي كدحي الله الله انكاها بقرآن كورمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمي دح كدح جري يا قرآن كعلمي كدح جري لبدأ وحاحا بارسا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سادرت بمرك الشيخ أولي فإن السيرة النبوية سيرة النبي وتفسير لفصيرين camalka ku dhaqanka kitaabka alla iyo sunnada nabi sal alay wasalam suu nabi maxamed ugu dhaqmay fa ina siira nabawiya min ashraf alculuum culuum cilmiga la barto cilmi u sharaf badan wey wa acaziha cilmi la barto cilmiga u qaalisan wey wa asnaaha cilmiga u sarreeya wey hadafan wa madlaban hadaf ahaan iyo maqsad ahaan cilmigan muxuu doonayaa hadda waxaa dhici karaa dad badan oo hadda aqoonta maadiga a barta waxyaalo badan hadafkiisi ujeedkiisa qofkan muxuu yahay muxuu rabaa wax adduunyada dhaafsan male qofkan hadafkiisa iyo danta uu leeyahay waxbarashadiisani wax ka gudubsan dana adduunya ma dhaafsan laakiin barashada siirada nabiga sal allahu aleyh wasalam iyo sunnada nebi maxamed sal allahu aleyh wasalam barashadeedu wax adduunkan in lagu shaqaysto macnihiisu uu yahayba waa ka gudubsan waa lisacaadati daarayn qofku adduun iyo aakharaba inuu liibaano waddadu adduunkana ku badbaadi lahaa aakharana ilaahi subxaana wa tacaala jannadiisa ku mudan lahaa hadafka loo baranayaa iyo ujeedka qofka u baranaysaas wey bihaa siirada nabiga sal alla aleh wasalam barashadeeda yuu yacrifu arajulu lmuslimu ninka muslimki ihi gabadhuna waa la mide yuu wuxuu ku garanayaa ama ku baranayaa axwaala diinihi wa nebiyi axwaasha diintiisa xaaladahay soo martay diinteenni iyo nabigeenna sal alla alay waslam axwaashiisa iyo xaaladaha uu soo maray qofka muslimka markuu siirada nabiga barto uu akhristo markaasuu garanaya iyo wamaa sharafahu llahu tacaala ilaahay wuxuu ku sharfay bihi nabiga oo min urumati اlasli sheekh wuxuu isticmaalayaa bacd alkalimaat eraye aad moodo xogaa ad adayg inuu ku jiro laakiin inkastoo kitaabka raxiiqa u ahaa kitaab ad adag marka loo fiiriyo kitaabkani waa fudud yahay kalimaadkiisa xogaa ad adag aad bay u tirsan yihiin urumat اlasli uruuma maxaa la yidhaha asal ahaan uruuma waxaa la yidhahaa geedka asaaskiisa geedku marka uu waata waxa weye salka dhulka ku hayo meesha asaaska oo ah geedka salkiisa weliba qaybta dhulka ku jirta baa waxaa asalka luqada carbeedda odhan jira uruuma urumatu shajara haddii la yidhaha waa geedka asaaskiisa salka xidhidada meesha ay ka farcamaan halkaasaa urumatu shajar la yidhi maxaa laga wadaa hadda uruumatul asli sheekh wuxuu ka wadaa asaaska meeshuu ka soo beermay nebi maxamed sal alay wasalam meesha ilaahay subxana wataala nebi maxamed markuu ilaahay khalqay nasab ahaan meeshuu ka beermay baa wanaagsan buu ka wadaa waa tayibul asli buu ka wadaa nasabadiisaa wanaagsan wa karamu lmuxtadam wa karami lmuxtadami muxtadam asal ahaan waxaa la yidhaahaa dhowr macnuu luqada carbeed kelimatu lmuxtadam ku leedahay shayga aada u kulul muxtadam waa la yidhi ixtadama shay macnaa waa xaraarada kulaylka meeshii u dambaysay uu gaaray baa laakiin hadda sheekh wuxuu ka wadaa addamu laxmar dhiigga casaanka ah waxaa la yidhaha muxtadam dhiig aad u cas yaa waxaa la yidhahaa luqadda carbeed muxtadam baa layidhi marka ujeedka uu leeyahay biyaha rabbi ka khalqay nabiga sal allahu aleh wasalam ilan manidu xaggay ka timaadaa maxay ka samaysantaa qofka dhiiggiisooma nasabadiisa manaa meeshuu nabigu ka soo beermay biyaha uu ka beermay waa biyo wanaagsan weligii zina ma soo marin nabi sal alay wasalam intaas manaa oo jaahili iyo ummad akhlaaq xun oo dhaqan xun awowayaashii ay ku soo dhex noolaayeen ma aysan ka bayrin guurkii sharciga ahaa guurkii wanaagsan marka biyihiisa khaladaad ma gelin dhiiggiisa hadda dadka markaa la baaraya nasabadiisa qofka inuu dhalay iyo inuusan dhalin maxaa laysu baaraa dhiiggooda laysu qaada manaa dhiigga nabiga sal alay wasalam khalad ma gelin meeshuu ka soo beermay saas sheekh ka wada uma maa akramahu bih iyo ilaahay wuxuu ku karaameeyey nabiga sal alay wasalam oo min ikhtiyaarihi rabbi inuu u dooraya lilwaxyi inuu waxyoodo rabbulcaalamiin baa la hadlay qofka rabbi intuu bulshada ka dhex xulay nabiga sal alay sl xadidkii saxiix muslim baa wuxuu sheegayaa qabaa'ilkii carbeed intuu qabiil qabiil u soo tiriyey iyo meeshuu nabigu ka soo beermay istafaanii min kinaana kinaanana quraysh baa ilaahay ka doortay ree hebel ree hebel buu ilaahay ka doortay ilaa nabi sal alay slam awow uu soo gaarsiiyey markaasaa ree bani haashimna ilahay wuxuu iga doortay wuhi aniga basharkaas oo dhan oo mugdi ku jira baa rabbi wuxuu ka dhex xulay axadkii ugu fiicnaa ugu wanaagsanaa baa ilaahay subxaana wa tacaala ka soo dhex saaray uma maa akramahu bih iyo ilaahay wuxuu ku karaamiyey nabiga oo min ikhtiyaari rabbi inuu u dooraya lilwaxyi inuu u waxyoodo iyo warisaalati inuu dhambaal xambaaro bashariyada dunida ku nool dhambaalkaa u gaarsiinayo dhambaalku ilahay buu ka socdaa waxaana la gaarsiinayaa bashariyada koonkan adduunka ku nool caalamka ku nool baa la gaarsiinaya iyo wa xamli cabdi dab dacwati ilayh wa xamli cab'i dacwa dacwada culayskeeda cab'i waa culays tikalka culayska ay leedahay ilaahay xaggiisa loogu yeero in ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeero culayskay leedahay xilkeeda iyo mas-uuliyaddeeda buu qaaday oo la saaray iyo wilaah diinihi diintiisa inuu dadka ugu yeero war ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qaata waddada aad ku badbaadaysaan adduuniya aakharo u kaalay waddadii baan idin tilmaamaya inuu yidhaaho dhambaalkaasaa loo soo dhiibay uma maa qaama bih weli waxaan ku jirnaa bihaa yacrifu rajulu lmuslimu axwaala diini inta ka dambaysa ku wada cadfanta wa ilaa diini uma maa qaama bih waxaa kaloo ku baranayaa ninka siirada nabiga akhri sal sala alay wasalam nabigu wuxuu u qumay oo min badli ljuhuud dadaalka uu nabigu bixiyey sal alay wasalam almutawaasil isdaba joogga ah inuu ilaahay doortay ka bacdi jeegajeega u jiibsaday maaha macnaheedu markii ilaahay subxaana wa tacaala uu risaalada u dhiibay dadaal dheer oo isdaba jooga buu nabi sal alay wasalam bixiyey iyo wamaa caanaahu waxa uu la dhibtooday oo mas-uuliyadda xambaaritaankeeda oo min albalaa'i walmixan ah fi hada sabiil waddadaas ummadda qofku waxuu ku soo dhaqmo oo ula soo qabsado oo muddo uu ku jiro waa ku adag tahay inuu ka tanaasulo ummad muddo dheer asnaam soo caabudi jirta oo ilaahyo tiro badan guri walbabaad nin walba gurigiisa wax uu ilaaha ku sheegay u yaallo oo khaaliqii abuurayba aan aqoonin in wax la fahamsiiyo waa dadaal badan iyo juhdi badan iyo dhib badan baawaat ay u baahanta yowmaa xudiya bihi nabiga sal alay wasalam wixii rabbi ku dheefiyey bijanbi dalika arrintaa dhinaceeda waxaa dhinac socday oo min nusrat illaahi ilaahay inuu gargaaray ah wa ta'yiidihi rabbi inuu ku xoojiyey ah macnaa dadaalkiisa keliya laguma daynini rabbi baa u gargaaray rabbi baa wuxuu ku xoojiyey bijunuudi haybihi ciidamo qarsoon oo basharidu aysan arkaynin basharku ciidan uusan arkaynin junuud qarsoon almaknuuni la qariyo wa malaa'ikatihi junuuddaasi hadda malaa'ig keliya ma aha xataa dabayluhu marka qaarkood dagaalka qayb qaadanaya junuud makhluuqaadka ilaahi subxaana wa tacaala qaabka uu doonabu rabbi u adeegsanayaa junuud annaga aynaan arkaynin oo maqan iyo malaa'ikati alkiraami albarara malaa'igta ilaahi subxaana wa tacaala baariinta ilaahay adeeca waata waxa weye wan wanaagsan iyo bitawjiihi alasbaab ilaahay waxaa kaloo ugu gargaaray bitawjiihi alasbaab maxaa laga wadaa xaalad kasta uu marayo sababtii waddadeedii baa lagu jahayn waddadii uu kaga badbaadi lahaa ama dhibtaas uu ku xallin lahaa baa ilaahi subxaana wa tacaala ku jahaynaya oo ku aabinaya wa inzaali albarakaat barakooyin in lagu dejiya ah wa khawaariq alcaadaad waxyaala dadku waxay yaqiineen ka baxsan oo mucjizaad in ilahi subxaana wa tacala uu ku xoojiyo wagayri dalik waqad katura waxaa batay sheekhu alihtimaam in la ihtimaam la siiyo bihada almawduuc fi qadiimi zamani wa xadiidi asiira nabawiya sal allahu alay wasalam siirada nabiga sal allahu alay wasalam culimo tiro badan baa ihtimaam siisay kuwii hore iyo xilliga dambe iyo xilligii horeba waxay ihtimaam ku siiyeen diraasatan inay daraaseeyaan oo akhriyaan sidan oo kale wa kitaabatan inay kutuba ka qoraan wa taliifan kutubo waaweyn ama kutubo yaryar in laga qoro maxaa yeelay culummadaas siirada nabiga sal alay wasalam wax ka qoray ihtimaamka siiyey ama akhriye daraaseeyey maxay saa u yeeleen liannahu siirada nabiga sal alay wasalam in ihtimaam la siiyaay camalun waa camal yambasiqu ka soo burqanaya min samiimi liimaani iimaan khaalisa qofka siirada nabiga sal alay wasalam saa u danaynayaa waxay ka turjumaysaa in qofkaas iimaankiisa uu khaalis yahay ila waxa uu raadinayaay waa waddada saxda ah ee u qurux badan ee qofku hadduu doono inuu diinta islaamka raaco oo u barto waddada u mari lahaa iyo waqariisat alxubbi xubbiga badnaanshihiisa ama xeeldheeraanshihiisa iyo watafani ku tegitaanka macnaa waddadaas ilaa ana caamata alqaa'imiin buu sheekhu dadka waddadaa u qumay badankoodu lam yuufuu xaqahu xaqiisa maysan oofinin muxuu ka wadaa sheekhu wuxuu ka wadaa culimmada kutubta siirada wax ka qoray badankoodu waddadii saxday may wada qorin maxaa dhaca waa mina taxqiiqi ah waxaa jira culimmada wax qortay laftoodu xilliyada ay joogeen bay saamayn ku lahaayeen qaybo ka mida dowladihii xilligaa jiray xilliyo waxaa jira cadaadis uu jiray dad waxaa jira ahlubidaca oo soo maray dadka muslimiinta ah oo madax u noqday xiliyadaa culumaa qortay wax ka qortay qofku waxaa dhici kara sida uu jecel yahay ama rabitaankiisa inuu uga turjumo siirada nabiga sal lla alay wasalam iyadoo arrintaasi aynsan sugnayn oo markii dib loo noqdo oo lagu miisaamo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga qoraalka qofkaasi uu qoray wax ka khaldan bal adkhaluu fii waxay geliyeen bushaahu culammada qayb ka midi maa waafaqa afkaarahum waxyaalaha ayaga fikirka iyo waxay qabaan waafaqsan iyo wa muyuulahum dhinaca ayagu ay la jiraan dhinacay u leexsan yihiin ee aragtidooda iyo cawaadifin caadifadoodu walow lam yakun lahu xadun min asixa wathubur arrintaasi wax raadle oo suganba yaysan ahaanin bal jaa-uu waxay la yimideen bibacdi maa huwa muftadim culimmada qayb ka mida oo siirada nabi sal lay slam wax ka qoray waxay la yimideen bibacdi maa huwa mustadimun wax duminaya oo ka hor imaanaya biusuuli diin diinta asaaskeeda iyo qawaaciddeeda caamka ah iyo qodobada diinta ee muhimka ee waaweyn waxyaala ka hor imaanaya bay culimmada qayb ka mida qoreen wa khaarijun ka baxsan can xiyazi nidaafi lmacquul waxyaalaha caqliga caqliga uu keenayo wascigiisa xataa waxyaalaha caqliga uu diidayo bay marka qaarkood culimmada qayb ka mid wax ka qoreen bushaaku wanadara inagoo fiirinayna ilaa dalik iqtaraxa calaya waxay ii soo jeediyeen bacdu likhwaan walaalaha qayb ka mida waxay ii soo jeediyeen iga codsadeen bita'liifi kitaabin jadiidin inaan u alifo ama aan u qoro kitaab cusub fii xajmin mutawasit kitaabkaas oo xajmigiisu kitaab weynna ahayn kitaab yarna ahayn kitaab meel dhaxaal ah kitaabkaasoo ajmacu fiihi aan ku aruuriyo maa huwa haabitun waxa sugan ee siirada nabi sal alay wasalam saxda ah wamaa wa muctarafun bihi la aqoonsan yahay oo la yaqaano cinda a'immati hada alfan fannigan culummada wax ka qoray waxyaalaha ay waata yaqaanaan ee siirada nabi sal alay wasalam culummadu isku raacsan tahay taas inaan waata u qoro qayb ka mid a ayay iga codsadeen maca muraacaati mustawa naashi'iin anigoo welibana ilaalinaya dadka bilowga ah oo hadda siirada nabi sal lay sl inay dhegtaan la rabo oon hadalka lagu badinin ile qofku markuu bilow yahay sharaxaad badan iyo hadallo badan kama bixi karo oo ma qaadan karo fahamkiisu iyo wacaamati daarisiina dadka daraaseeya siirada nabi sal alay wasalam dadweynaha dadweynaha iyo dadka dalabatulcilmiga ah ee bilowga ah inaan kitaab meel dhaxaala qoro ayay walaalaha qayb ka mida igula taliyeen mutajaniban anigoo ka fogaanaya alixjaaj inaan ku xadgudbo ama aan ku fogaado inxiraaf iyo wax leexsan oo khaldan oo wixii saxda ah ka leexsan inaan qoro fadalabtu min allahi tawfiiq ilaahay waxaan weydiistay inuu rabbi iwaafajiyo sida saxda ah wasadaad iyo sida toosan wabada'tu waxaan bilaabay bilcamali lmadluub camalkii la iga codsaday ee la iga doonayay walaaluhu iga codsadeen mustamidan fii dalik aniga oo u tiirsanaya ama ka qaadanaya siirada nabi sal lay sl marka aan qorayo kitaabkan qoraalka aan qoray wax aniga dookayga iyo rabitaankayga aan iska qoray maaha marka aan qorayo waxaan ka qaadanayaa siirada min alqur'aani alkariim qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala ee sharafta badan iyo tafaasiirihi almuctamada iyo tafaasiirta la isku hadlayn karo ee saxda ah aayada qur-aana iyo tafaasiirtooda culummada la yaqaanee caanka ah ee tafsiirkoodu saxda uu yahay ayaan waat waxa weeye sheekhu wuxuu yidhi cuskaday waa lambarkow siirada waxaa ugu muhiimsan oo culummada muslimiintu ay deliishadaan waa kitaab waat waxa weye kitaabka qur-aanka iyo tafaasiirtiisa uma min kutubi sunna laba waxaan ka qaadanayaa siirada nabi sal alay wasalam kitaabkan aan ka qoray sunnada nabi sal alay wasalam iyo wasiira kutubta siirada laga qoray iyo wamustafiidan anoo ka faa'iidaysan bimaa yuujadu fiiha waxyaalaha la helayo macnaa siirada nabi sal alay slam oo min alqaraa'in waxyaalaha calaamaadka washahaadaati daakhiliya alqaraa'in washahaadaati daakhiliya muxuu sheekh ka wadaa wuxuu ka wadaa waxyaalaha waxaan qoraya kutubta tafaasiirta ah ama qur'aanka laftiisaba ama axaadiida nabi sal alay wasalam ay u marakacayaan oo macnahooda waafaqsan oo gudahooda aayadda sabu nusuulkeedii ha ahaado xadiidka waatay sababtii waatay keentay inuu hadalkaa nabigu ka hadla ha ahaado waxyaala macnihii qur'aanka iyo xadiidka ah bushaar ka wada iyo wamaa yuxiidu biha waxyaalaha koobayo min ashahaadaati alkhaarijiya waxyaala ka baxsan qur-aanka iyo xadiidka aayadda lafdigeeda ama xadiidka lafdigiisii laakiin u makhraati ah oo macnahoodii waafaqsan wa atartu waxaan doortay an takuuna alcibaara kitaabkan aan qorayo weli kitaabkii maynaan gaarin intan waa iska kelimaad ka horeeya kitaabka bilowgiisii wa atartu waxaan doortay busheekhu an takuuna alcibaara tacbiirka ama alfaadaan isticmaalaya inay noqoto ma'khuudatan mid laga soo qaatay min alriwaayaat wa kalaami alawaa'il riwaayaadka axaadiita warinaya manaa nabiga sal lay sl culummada warinaysa alfaadday isticmaali jireen ama kutubtii hore siirada culummadii qoray erayada iyo kelmadahay isticmaali jireen iyo wa kalaami alawaa'il biqadri imkaan iyo culmo culummaday ka horraysa erayada isticmaali jireen inaan isticmaalo taasaan ku dadaalaya maxaa likhtisaar anigoo soo gaagaabinaya eray kasta marka aan isticmaalayo erayada badan hadalka badin maayo walikhtiyaar iyo anigoo dooranaya hadalka macaan ee dabacsan ee la fahmi karo ayaan dooran erayada laftooda waa kala dooran waa kala xulanaya wa arjuu waxaan rajaynayaa bu sheekhu annii anigu qad addaytu lmatluuba kitaabkan marka aan qoray wixii la iga codsaday ee la weydiistay inaan guday inaan oofiyey ilaa xaddin qariib boqolka boqol waan dhammaystiray ma odhan karo laakiin waan dhadhaweeyey waxay walaaluhu ay iga codsadeen macnaa xaddii tilmaanta la ii tilmaamay kitaab noocaasa noo qor kitaabkii waan dhadhaweeyey buu sheego laakiin ma odhan karo boqolkiiba boqol sidii la iga codsaday baan u qoray kitaabka wa adcu llaaha waxaan baryayaa ilaahay subxaanahu an yanfaca bihi lmuslimiin ilahay inuu muslimiinta ku anfaco kitaabkan baan ilaahay baryaya wayajcalahu innagaaba hadde la barkow kaa hadda ilahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco wayajcalahu ilahay inuu ka dhigaan ilahay weydiisanaynaa khaalisan liwajhi lkariim wejigiisa kariimka ah ku daacad ah oo dar ilaahay ah oo cilmigan aan baranayno akhrinayno juhdigan iyo dadaalkan aan bixinayno dan kale iyo dan adduunya inaanaan lahayn ee ilaahay dartii naga tahay maalinta yowma alqiyaamo inaan ilaahay subxaana watacaala aan kala kulanno camal khaalis ah oo ilaahay u baraxla وصلى الله على خير خلق محمد وبارك وسلم انتاس waa kelmad hordhac oo sheekha uu ka hormariyay kitaabka bilowgiisa kitaabka hadduu sheekhu bilaabay siduu u bilaabay aan fiirino muxamadu salى اllahu alayh wasalam asluhu wa nash'atuhu wa axwaaluhu qabla اnubuwa wuxuu ka bilaabay sheekhu nabiga sal اlahu alيه wasalam inuu na baro horta la barkow diintiisii intuusan na barin waxaa ka horeeyana nabigaaga barato wuxuu sheekhu yidhi muxamedun sal allahu alayh wasalam fasalka ama baabka koowaad wuxuu ka dhigay nebi moxamed sal alay wasalam asluhu asalkiisa macnaa meeshuu ka soo beermay iyo cidda waatu ku abtirsado oo lagu barayo nasabadda nebi moxamed sal alay sl lagu barayo qabaa'ilkii uu ka dhashay dadku ka dhashay oo lagu barayo iyo wa nash'atuhu dhalashadiisii iyo meeshuu ku dhashay iyo xilligu u dhashay iyo taariikhday ahayd iyo waxyaalaha dhacay xilliga nabigu dhashay sal alay wasalam wa axwaaluhu axwaashii uu ku sugnaa ama qaab nololeedkiisii qabla nubuwa intaan rasuul laga dhigin qaabkii u noolaa iyo maraxisha iyo xaaladaha uu soo maray annasabu shariif wuxuu ka bilaabay sheekhu nasabka nebi maxamed sal alay wasalam sharafta badan wuxuu yidhi sheekhu huwa nabigu sal alay wasalam akramu khalqi illaah khalqiga ilaahay axadka u sharaf badan u karaamo badan wey wa afdalu rusuli rususha ilaahay axadka u fadli badan wey wa khaatamu anbiyaa'ihi muxamed bn cabdillaah binu cabdilmuطalib binu haashim binu cabdimunaaf binu qusay binu kilaab binu mura binu kacab binu lu'ay binu gaalib بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان انت هذا عن تريني نبي كبلو آبه عدنان كوبيا لباتن كوبيا لباتن كاس وحن جعلهي إن عن مدمد وهذا الله كوبيا لباتن كاس waxaa laga soo bilaabayaa nabiga aabihiis soo maaha maxamed bn cabdilah sheekh laftiisuna qaybuhu inoo sheeg sheegi doona lakiin kelmad yar baan ku darsanayna nabiga sal alla alيh wasalam aabbihii wuxuu dhintay isagoo uurka ku jira qowlka raajixa nabi cid kale lama dhalan hooyadii waxay dhashay hooyadii gabdhana ma dhalin wiilalla ma dhalin waxay dhashay nabiga waata waxa weye keli aabbihii markuu dhalayna aabbihii nin yaroo dhallinyaraha bu ah aabbihii hadda sheekadiisa ku dheeraan mayno wax duunyo ah muxuu uga tegay nabi sal alay slam aabihii markuu dhashay markuu dhintay culimada qayb baa waxay qabaan aabihii markuu dhintay nabigu sal alay wasalam dhowr bilood buu jiray ilaa laba bilood saddex bilood shan bilood waxbay sheeg sheegaan intaasoo dhan waa laga xoog badan yahay qowlka ugu xoog badan nabiga uurkuu ku jiray markuu aabbihii dhintay duunyana shan geel ah iyo islaan addoon ah oo ummu ayman la ohan jiray markii dambe loo baxshay ummu ayman intaasuu nabigu sal alay wasalam aabihii uga dhintay cabdulmualib nabigu sal alay wasalam wuxuu ku abtirsanayaa aabbihii ka bilow cabdulmualib baa ku xigay cabdulmualib labiyo toban wiil buu dhalay iyo lix gabdhood inta la hubo dumarka hal islaana la hubaa inay diinta islaamka soo gashay inta kale khilaafaad baa ka jira adeeradii nabiga sal alay wasalam waxaa la hubaa inay soo islaameen cabaas iyo xamza qaybo kale khilaafaad baa ka jira nabiga awowgii wiilkiisa cunad xaari baa la ohan jiray xaari dad uu dhalay ma soo gaarin nabi maxamed sal alay slm waqti ilaahay uu doortay laakiin dadkiisii waata waxa weeye islaamka way soo gaareen qaybna saxaabadii nabi maxamed bay sal alay slm ka mid ah wiil waxaa ka mid ah abu sufyaan la ohan jiray oo nabiga sal alay wasalam dadkii colaada dheer ay dhex martay ka mid ahaa ee la ciloobay oo dacwada islaamka ka hor yimid gadaalla wuxuu soo islaamay maka maalmihii la qaban doono buu nabiga u yimi sal alay wasalam nabigana naas bay wada nuugeen adeerkiina wuu dhalay abu sufyaan binulxaari baa la ohan jiray dadkiisa ninkaasaa ka mid a ka gudub binu haashim binu cabdimunaaf binu qusay waxaan ka baqayaa waktiga waata waxa intaan iyaga tirtirinayno wuu naga qaadanaya insha allah waxaan jeclahay intaan warqad ku soo qoro kusoo diyaariyo nabiga sal allahu alay wasalam abtirkiisa wuxuu ka bilowdaa maxamed binu cabdillaah inta la hubo oo saxda ah suu sheekhu inoo sheegi doono waxaa la tirin karaa ilaa cadnaan cadnaanna waa intee baan idhi koob iyo labaatanka koob iyo labaatankaas nasabadda nabiga sal allahu alay wasalam inta qabiil ee ku imanaysa nin walba inta wiil uu dhalay baa lagaa raba inaad barato insha allah anaa soo diyaarin doona waqti ay u qaadataba insha allah anaa keeni doona waxaana jeclahay insha allah intaa in lasoo xifdiyo laakiin haddaan hadda intaas dusha ka akrino aga baqa watigaa waatay waqtiga naga dhammaanay ka gudub wuxuu yidhi sheekhu waa cadnaan min duriyati ismaaciil cadnaan wuxuu ka mid ahaa oo awowga koob iyo labaatanaada nabi ismaaciil awlaadii uu dhalay waat binu ibraahim calayhim asalaam bilitifaaq waa laisku raacsan yahay cadnaan inuu ku abtirsanay nabi ismaaciil walaakin lam yucraf lama yaqaano bidabdi si kooban cadadun tirsi walaa asmaa magacyo man bayna baynahuma wa bayna ismaaciil calayhi salaam cadnaan iyo nabi ismaaciil inay isdhaleen waa xaqiiqa shaki kama jiro laakiin waxaan la hubin tirsiga u dhexeeya culummada siirada nabiga sal alay wasalam wax ka qoray culummada ugu hoosaysa afar awow bay sheegaan culummada ugu badanna afartan awow bay sheegeen tirsigaas waa iska malomalo nabiguna ma sheegin oo ma odhan intaas saa uma abtirin odayaashii cardeedna inta saxdaa waxay ku joojiyeen ilaa cadnaan koob iyo labaatankaa wixii ka dambeeya hadal waata waxa weeye saxa lama hayo oo magacyada dadka u dhexeeya nabi ismaaciil iyo cadnaan nabi ismaaciil isdhaleen waa hubaan laakiin maxaan la hubin dadka u dhexeeya tirsigooda iyo magacyadooda saas wey lama lama yaqaan intaa ka gudub nabiga aabihii baa intaa uga uga baxan amaa ummu hooyadii fahiya aamina bintu wahab binu cabdimunaaf binu zuhra binu kilaab wa kilaab huwa aljadd alkhamis linabi sal alla alay wasalam awowga shanaad bay isugu imaanayaan bani zuhra wuxuu yidhi aamina bintu wahab bin cabdimunaaf binu zuhra binu kilaab beni zuhra awowga waxay isugu yimideen wuxuu sheekhu kilaab awowga la yidhaaho oo ah huwa aljad lkhamis linabi sal lay sl min jihati abii markuu aabbihi xaggiis ka soo tirsado hooyadii aabbihii awowga shanaad bay isugu imaanayaan fa abuuhu aabbihii nabiga sal alay wasalam iyo wa ummu hooyadii min aslin waaxid hal asal bay isugu imaanayaan yajtamicaani waxay isugu iman fi kilaab kilaab marka maxaa lagu baxshay ismuhu waxaa la odhan jiray xakiim waqiila curwa laakinahu kaana wuxuu ahaa kaiira saydi bilkilaab ayibuu ku ugaarsan jiray isagu kalab ma ahayn laakiin ayiduu ku ugaarsan jiray baa magacaas loogu baxshay kilaab fa curifa biha magacii buu ku caanbaxay qabiilatu nabiga qabiilay sal alay wasalam culimmada qayb ka mida waxay ka hormarayaan usrada ila qabiila waxaa ka hooseeya qoyska nabigu sal alay wasalam ka gashay qoyska nabiga waxaa la yidhaha alusra alhaashimiya haashim nabigu muxuu ka tirsan bal soo tiri hadda maxamed bin cabdillaah bin cabdilmualib bin haashim waa qoyska hoose usrada nabi sal alay sl qoyska nabiga waxaa la yidhahaa alusra alhaashimiya wa qabiilatu nabi qabiila sal alay wasalam hiya qabiilatu quraysh baa la yidhaha quraysh abtir ma maro quraysh waa awowga koob iyo tobnaad nabigu kor markuu tirsado soo tiri dib u noqo muxamed bin cabdillaah bin cabdilmualib binu haashim bin cabdimunaaf binu qusay binu kilaab binu mura binu kacab binu luay binu aalib binu fihri fihri baa quraysh la ohan jiray fihri kow laba soo tiri inta ka horaysa waa toban baa ka koob iyo tobnaad baa fihri fihri marka waa magac qurayshna waa naanays naanaysta uu lahaa waata ninka la yidhaha fihri baa waxaa la ohan jiray quraysh wa hiya qabiilatu qurayshin wey almashhuudi lahaa loo marakaca bisharaf wa rifcati shaam walmajdi alasiil sharaf asal ah iyo wanaag iyo sarrayn qabiil hufan bay ahaayeen macnaad bulshada ay waata waxa weye la nool yihiin iyo qudaasat almakaan meeshay degan yihiin meel bahiran bay ahayd bayna saa'ir alcarab carabta kale marka loo fiiriyo dadka waata waxa weeye ugu ugu culumaysan xilligaas manaa culum culummo ahaan ila nebi maxamed nebi ibraahim baa yaa degay ciddii u horraysay oo lahayo asaasay kacbada nebi ibraahim buu nebi ibraahim markuu degayna nebi ismaaciil iyo wiilkiisa markuu kaga tegey haddee keligood ma deganaynin ummad baa la soo degtay ummaddii baa diinta la gaarsiiya jurhum baa la ohan jiray dadkaas asalkooda yamaniyiin bay ahay culimmada taariikhdu waxbay sheegsheegaan dadkaasi muddo dheer bay ilaa kun sano qiyaas dhan bay deganaayeen kacbada iyagu maamuli jireen wiilkiina waata nabi ismaaciil ayagu ka dhashay isagaa culummo u ahaa awlaaddiisi baa kacbada gacanta ku haysay iyaguna waatay waxay u ahaayeen dadka ay ku tiirsan yihiin awlaadda nabi ismaaciil nimankaasi way fasaadiyeen kacbadii laakiin asnaan maysan keenin nimankii laakiin khaladaad bay sameeyeen kacbada dhexeeda ayay ku zinaysteen waxyaalo badan oo fawaaxisha bay kacbada dhexeeda ku sameeyeen mar kasta oo diinta taariikhda laga joogo ambiyada dadka dambe waxyaalo badan oo waxay sameeyaan xumaan ah iimaankooda markuu da waatay wa daciif noqdo hoos u dhaco qabiil kalaa bedelay oo la odhan jiray khusaaca khusaacana culimmadu waxay sheegaan ilaa shan boqol oo sano ama ilaa toddoba boqol oo sano bay kacbada maamuli jireen muddada ay reer khusaaca maamul iyaguna asalkooda yamaniyiin ba reer khusaaca muddada ay maamuli jireen sanamkii u horreeyey nimankaasaa keenay shaam baana laga keenay intaa kale dadku muwaxidiin bay ahay macaasiba ha la sameeyee waata waxa weye baytka ilaahay wuxuu ahaa bayt sharfan qurayshina gacanta kumaynan haynin quraysh ninkii u horreeyey oo baytka gacanta ku dhigay oo maamulay oo quraysh dad ka dhigay oo mideeyey kitaabka laftiisaa nooga hadli doono kaa gudub whuwa aabu quraysh waxaa la yidhaha laqabu fihri binu malik aw nadir ibnu kinaana khilaaf baa ka jira ma fihri binu malik buu ahaa mise aabbihi nadir binu kinaana wa kullu min rijaalaati hadi lqabiila mid kasta oo qabiilkan odayaasha ka dhashay ah kaanuu waxayan saadaatin dad saydiye ah boqorro ah wa ashraafan bay ah fii zamani waqtigooda wa qadimtaaza waxaa ka soocmay oo dadka kale ka duwanaa minhum qusay ninka la ohan jiray qusay wa ismuhu zayd qusay magaciisa zayd baa la ohan jiray awliyaasha nabiga sal alla aleh wasalam uu ka beermay ama odayaashoodu dad waxay akhyaara dad madaxa bay ahaayeen dad caana wakhtigoodii bay ahaayeen waqad imtaaza minhum waxaa ka soocan oo si gaara taariikh dheer leh oo caana qusayn ninka qusay la odhan jiray magaciisana zayd baa la odhan jiray sheekhu qusay waxaa loogu bixiyey aabbihii kilaab isagiyo walaalkii zuhra buu dhalay kilaab laba wiil buu dhalay zuhra iyo qusay markuu waa aabbahood dhintay hooyadood oo islaan garooda nin qabiil kale ah oon quraysh ahayn oo waate dal kale degan baa hooyadood guursaday dal kaluu la aaday wiilka la yidhaha qusay way markaa xambaarsanay zuhrana wiil yaroo kuusabu ah wiilkeedii socday way ka tagtay wiilkeedii ay waata naaska jaqsiinaysana way la tagtay oo ninkii waxay la raacday guursaday wiilkii waxay ugu abtirisay ninkii ayada guursaday muddo dheer baa waata waxa weeye qabiilka uu ku dhex noolaa isagoo nin dhallinyaro ah oo isu haysta ninkan hooyadii qaba inuu aabba u yahay bay nin kale wada cayaareen oo qabiilkaa ka dhashay waa shiish waat waxa weeye waxbay wada toogteen shiishkiibuu ka badiyey markaasaa wuxuu yidhi ninkii kalea wuxuu ku yidhi qabiilkiini orad aad oo waxaad isu haysaa nin dhalada intay isku xanaaqeen manaa barinta uu ka badiyey shiishka darteed kelmaddaasi waxay ku noqotay waran ama xabad ku dhacday hooyadii buu yimid wuxuu yidhi yaa i dhalay cidday dhashay ii sheeg waxay tidhi hebel baa ku dhalay iska dhaaf wuli hebel ima dhali wiilasha aan wada cayaarno wada shiish dhiganno waxay ii sheegeen in qabiil kale aan ka dhashay cidda aan ka dhashay marka ii sheeg habarti way xanaaqday waxay tidhi sidaas hadday tahay ninkii hebel ahaa waata aan u qariyey wiilkan hadduu yidhi wiilkan anu ma dhalin cid kalaa dhashay hadday qabiilkani sheekadaas ay dhex taallo runtaan kuu sheegi ninkana kumuusan dhalin ammaanadii iyo waxaan isku ogeyna ma uusan oofinin bay tihi ina hebel hebel hebel hebel baa tahay isaga ka qabiil wanaagsanid meeshaad ka dhalatay waata waxa weye beytka ilaahay ee xurmada leh odayaasha maamulaa ku dhalay wuxuu yidhi marna joogi maayo dalkan iyo degaankan waxay tidhi hadda keligaa ma tegi kartide safraha xaj xilliga xajka aadaya ayaan kugu darayaa xilligaasaan sahay ku siinayaa dadkii kula dhashay warqad baan kuu qorayaa dadkaasaa kuu geynay saasuu markaa qusay wuu fogaaday macnaa degaanka iyo dalku ka dhashay buu ka fogaaday saasaa qusay loogu bixiyey ninkaa qusay la yidhaha nin ninkarmeedu ahaa markuu yimid quraysh oo kala daacsan oo qabaa'ilka carbeed ee kale qoysba qoys la degan yahay oon ishaynin buu ururiyey qurays qurayshuu isu keenay kacbada ee waati maka gurye waati ma aysan lahayn degaan oo waati la degan yahay bilaa dhismay ahayd buqcaduu sameeyey magaalada waati makaaduu u qaybshay xaafad xaafad qoys kasta oo waati waxa weeye waati reer qurashayda ee reer qurasheeda wuxuu u sameeyey xaafad ay degaan guri ay ku shiraana wuu dhisay ninkaasaa aruuriyey marka sheekadiisiibuu sheekhu noogu dhex jiraa ka gudub biciddati mumayizaat ninkaasi wuxuu lahaa waxyaalo badan oo odayaasha kale uu kaga soocay uu kaga duway fa huwa awalu man tawalla alkacba wuxuu ahaa ninkii u horreeyey oo quraysha oo gacanta ku dhigay kacbada min quraysh fa kaanat ilayhi waxay u ahayd xijaabatuha kacbada maamulkeeda iyo furaha kacbada iyo wasadaanatuha khidmadeeda asagaa maamulay ee kaana biyadii waxaa ahaa miftaaxu lkacba furaha kacbada isaga hay yaftaxuha liman shaa wa mata shaa ciduu doonuu u furi jiray xilliguu doonuuna furi jiray wa huwa aladii anzala qurayshan waa ninkii quraysh dejiyey bibadni maka maka gudaheeda intuu baadiyaha ka soo aruuriyey ee meelihii ay kala deganaayeen ninkii mideeyey ee isugu keenay maka ayuu ahaa quraysha jilibadeedu waxay u qaybsantaa ilaa afar iyo toban jilib ama afar iyo toban lafood bay quraysh u qaybsantaa wa askaran wuxuu dejiyey fii daakhilihaa maka gudaheeda wa kaanuu waxay qabla dalika fii dawaaxihaa dhinacyada iyo baadiyaha makaad iyo adraafia dacaladeeda mutafariqiina iyagoo ku kala yaacsan bayna qabaa'ila ukhraa qabaa'il kale wa huwa aladii wuxuu ahaa ninkii ansha'a siqaaya waraabinta xujayda la waraabiyo iyo warifaada martisoorka iyo martigelinta xujayda la martigeliyo ninkii u horeeye ujidayebu ah siqaayada maxay tahay marka kifaadadiisu maxay tahay wasiqaaya waxaa laga wadaa waa maaun cadbun biyo macaan oo min nabiidi tamri aw alcasal aw zabiib wanaxwi waa sharaab sharaab qasan timir baa lagu qasay ama malab baa lagu qasay ama zabiib baa lagu qasay kaana wuxuu ahaa yacudu kii ku diyaariya fii xiyaadin barar ama weelal waaweyn oo min aladiimi maqaara weelal sida barkad oo kale ah oo xarag ka samaysan ayuu sharaabka ku qasi jiray weelashaasaa dadka xujaydaha yashrabuhu lxujaaj waxaa ka cabi jira xujayda dhaqaalaha intaa leeg xaggee buu ka soo qaadi jiray famiilkiisa jufadiisa ayuu wuxuu saaray dhaqaaluu ku qaybshay wuxuu yidhi xilliga xajka qoys walba oo reer quraysheeda nin kasta oo reer quraysheeda hanti leh wuxuu bixinayaa dhaqaalaha intaa dhan waxaana siinaynaa wufuudda ilaahay ee beytka ilaahay noogu imaanaysa sharaabkaasaan cabsiinaynaa ka waraabinaynaa oo bilaa lacaga wa rifaada rifaadaduna dacaamun buu ahaa cunto kaana yaslacu lahum uu sameeyey fi lmawsim xilliga xajka cunto la siinaya sharaab iyo cunta loo qaybinaya xajka dowlad fangaraysaa ma jirto dhaqaalaha wuxuu ka qaadayaa asaga jufadiisa waqad banaa wuxuu dhisay qusayun baytan guri buu ka dhisay bishimaali lkacba waqooyiga kacbada ayuu wuxuu ka dhisay guri cirifa loo yaqiinay ama magaciisa loo yaqiinay bidaari nadwa gurigii lagu shirayay daaru nadwa wahiya daarun bay ahay shuuraa qurayshin guriga qurayshi ay ku shirtay yuu ahaa gurigaas albaabkiisana wuxuu u sii jeeday dhinaca kacbada wa markazu taxarukaatihim alijtimaaciya xarunta ama saldhigga arrimahooda bulsho wax kasta oo ku yimaada bulshada carbeed ama qoyska waata waxa weye quraysheed wax ku yimaada halkaasaa la fadhiisan jiray shirkana kama qaybgeli jirin nin afartan ka hooseeya gurigaa foodama gelin jirin odayaasha qureysheed rag lasoo xulay famiil kasta iyo jufo kasta ayaa gurigaa fadhiisan jiray waxaana geli jiray ninka ugu yaryahay da'diisu afartan jir fa kaana wuxuu ahaa laa yucqadu nikaaxun guur lama xili jirin gabdha la masaafaysto maysan aqoonin gabdhaha waalidkood baa laga doonay halkaasaa gabdhaha lagu guurinay ninka gabar raba goobtaasu imaan jiray gabar quraysh laga guursado goobtaasaa laysku siin jiray oo gabdhaha lagu kala guursan jiray walaa yatimu amrun amar iyo talo go'da oo taam noqota ma jirin ilaa fi hadi daar gurigaasaa talo kasta lagu dhammayn jiray wa kaana waxaa ahaa biyadihi qusay ninka la yidhaaho gacanta wuxuu ku hay alliwaa calanka dagaalka hadday qabiil kale ismaagaan iyo quraysh asagaa dagaalgeliya wasiirka waata waxaa weeye difaaca iyo dagaalka asagu ah madaxweynaha qoyskana ninka talada looga dambeeya isagu ah iyo walqiyaada hogaanka caamka ah falaa tucqadu lama gunti jirin raayatu xarbin calan dagaal ilaa biyadii gacantiisa wa kaana wuxuu ahaa qusayi kariiman nin sharaf badan waafir alcaqli caqli badan buu ah saaxiba kelima nin hadal iyo codla buu ahaa naafida soconaya fii qowmi hadalkiisu waa fulay kelmadda uu soo jeediyo sidii waxyi oo kale loo qaadanayo tolkiin nimay ka dambeeyaan oo taladiisa looga dambeeyo ayuu ahaa qusay usratuhu nabiga qoyskiisa sal alla alay wasalam waa nagii kolkii hore si guud ahaan culimmada xagga hore qaybi maryaani laakiin sheekhu asagoo gadaal buu soo mariyey amaa usratuhu nabiga qoyskiisa sal alla alay wasalam fatucrafu waxaa lagu yaqaanaa bilusra alhaashimiya nisba iyadoo loo aanaynayo ilaa jaddihi taani awowga labaad markuu nabigu abtiriso sal alay wasalam haashim ah waqad waria waa dhaxlay haashim min manaasibi qusayin buu dhaxlay awowgii qusay jagooyinkii iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii u hayn jiray buu ka dhaxlay haashim oo ahayd asiqaaya warifaada xujayda in sharaab iyo cunto laga dharjiyo xilliga xajka lagana qaado qabiilka quraysheed uma wariahumaa waxaa ka dhaxlay markuu haashim dhintay akhuuhu lmualib waa ninka marka dambe loogu magacdari doono cabdulmualib ilan cabdulmualib ninkii adeerka uu ahaa isaga walaalkii haashim iyo waxaa walaala ah iyo mualib cabdilmualibna yaa dhalay haashim baa dhalay mualib ninka la yidhaha marka haashim walaalkii wey qisada sida loogu bixiye magaca cabdulmualibna isagaa sheeb ka hadli doona uma awlaadi haashim mas-uuliyaddaas iyo xilkaas haddana waxaa dhaxlay ku dambeeyey awlaaddii haashim dhalay qoysba anaa iyadoo magacii guud la wadaago haddana madaxtooyada iyo boqortinimada qoys gaaraba iska sii lahaa awlaaddii haashim bay ku dambaysay ilaa an jaa alislaam ilaa islaamnimadii ay timid wahum calaa dalik iyagoo sidaa ku sugan wa kaana haashim wuxuu ahaa acdama ahli zamaani dadka xilliga uu joogay dadka u waaweyn u caansan buu ahaa kaana wuxuu ahaa yahsham alkhubus wuxuu ku waata googooyn jiray khubuska ama rootiga yufatitu fi laxmi dadka xujayda wuxuu isugu dari jiray hilib iyo khubus buu isugu dari jiray marka magacan ma aha magaciisii saxdaa magaciisa camar baa la odhan jiray haashim maxaa loogu bixiyey waxaa loogu baxya muqmada alaabtaa muqmadaysan ee xilliga xajka xujayda uu siinayo baa waxaa loogu baxshay naanaysta haashim ee magaciisii saxda ahaa hooyadii aabbihi u bixiyeen camar baa la odhan jiray fa jacala wuxuu ka dhigay tariidan wax isku muqmadaysan uma yatruku wuxuu ka tegi jiray yaakulu naas cuntadaa dadka kama gadi jirin dadku uga tegi jiray xujayda faluqida marka waxaa lagu naanaysay bihaashim baa loo bixishay wa ismu magaciisana camar baa la odhan jiray wahuwa aladii sana rixlatayn wuxuu ahaa ninka labada waatay rixlo jideeyey rixlata shitaa ila lyaman wa rixlata sayf ila shaam maxaa laga wadaa marka liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata shitaa wa sayf ilahayna subxana wa taala qur-aanka wahy ninka la yidhi haashim baa jideeyey waxaa laga wadaa xidhiidho ganacsi baa dowladaha xilligiisa jiray ee dariska la ahaa buu la sameeyey ciraaq reer ciraaq reer shaam reer yamaneed heshiis buu la soo galay ganacsi xilliyada marka kulaylaha iyo qaboobaha bay safraha ganacsigu awro tiro badan oo waxaa dhici kara marka qaarkood inay israacaan laba kun oo riti laba kun oo awr oo badeecooyin iyo alaab kala gedisan sida qabaa'ilka u dhaxeeya intaa awrta ay sii marayaan ganacsi qabaa'ilka horta qayb ka mid a askar buu ka dhigtay askartaasi waxay difaacayaan arbeed awrta safraha ah ujirana waa ka qaataan ee ganacsiga sida inta qabiil ay sii dhex marayaanna odayaashooda gunu siin jiray dhaqaaluu siin jiray say ammaan ganacsigiisu ugu sugnaado kuwo ma isticmaali jiren dagaal maysa isticmaali jiren dulqaad iyo siyaasad degan buu ku maamuli jiray qabiilkiisa intaa qabiil waatay safrihiisa iyo ganacsigiisu ay dhex marayaan wax xiniftana iyo wax dagaala ma uusan jirin marka rixlataynku macnahoodu sidaas weeye waa safro sida anaa ganacsi geedi caadi oo reeguuraa caadi ah lagama wado rixlataynka wa kaana wuxuu ahaa yucrafu kii lagu yaqaano bisayid badxaa badxaa waxaa la yidhahaa buuraha ku hareeraysan ee maka intaa waat waxa wey la degi karo biyo mareenka ah ninkii boqorka u ahaa ayaa waata lagu magacaabay wa min xadiidi sheekooyinkiisa waxaa ka mid a haashim annahu mara wuxuu soo maray biyathriba madiina waagii hore waxaa la odhan jiray intii nabigu maxamed sal sl ka horraysay yathrib baa la odhan jiray yathrib wa huwa fii ariiqi tijaarati isagoo ganacsigiisii u socda ila shaam ula lahaa fatazawaja wuxuu guurso ila waa ninkaa hantiilaha ah boqorka ah carab oo dhan ka haybaysato daydka ilaahayna gacanta ku haya haba jirto waxyaala ay aaminsan yihiin oo ilaahay kayrkii ay caabudaan laakiin qabiil kasta wuxuu xeer dhiganayay meesha ummaddu isugu imaanayso cibaado loo soo aadaya ninka odayga ka ah ninkaas waa la wada xurmayn jiray oo ummadda carbeed meel kasta uu maro ama dowladaha dariska ah waa qiimayn jireen qadarin jireen markaasaa ninkani wuxuu guursaday fatazawaja wuxuu guursaday salma binti camar gabar magaceeda leh salma waa cabdilmualib hooyadii salma binti cabdilmucam waata bintu camar nin boqor ka ahaa waata waxa weye ansaar odayaashoodii ka mida gabar u dhalay oo la yidhaaho salma bintu axmed min bani cadi bni najaar min bani cadi bni najaar ka mida ayuu guursaday waa qaama cindaha fatra mudduu gabadhii aroosku ahaa uma madlaa markuu aroos baxay wuxuu aaday ilaa shaam wahiya xaamil gabadhii quur leh fa maata wuxuu ku dhintay haashim bigaza meesha waat waxa weeye gaza la yidhaaho oo min ardi filistiin ka mid a dhulka falastiin ayuu ku dhintay haashim wa waladad waxay dhashay salma ibnan wiil bay dhashay bilmadiinati magaalada madiinaad bay wiil waata ku dhashay hadda laakiin xilligaa loo yaqiina yafrib sanadku ay bixisa shayba wiilkii cabdulmudalib gadaal baa loo bixin doonaaye xilligaa magaciisa shayba loodhan jiray waxay ugu bixisay lishaybin fii ra'sihi madaxuu ciro ku lahaa wiilka saasaa markaa ciro baa loo bixiyey wiilka wa nashaa wuu barbaaray hada diflu wiilkaasi oo cabdulmualib loo bixin doona gadaal bayna akhwaali atiyadii fi lmadiinati magaalada madiina ri'atiyii buu ku barbaaray walam yaclam bihi isagoo insan ogayn acmaamu adeeradii oo mualib ka mid yahay adeerkiisa soo qaadi doona oo addoon isagu leeyahay markii dambe looga dhigi doono war kama hayaan adeeradii dadkii la dhashay inuu haashim gabar ku guursaday madiina oo ilmo u dhashay war lagama hayo walam yaclam bihi acmaamuhu bimaka xataa balaga intuu gaaray naxwa sabci siniin toddoba jir aw amaani siniin ama sideed jir ilaa ogaaday uma calima bihi waxaa ogaaday wiilkii camu adeerkii almualib baa ogaaday waa ninka marka dambe loogu magacdari doono fadahaba bihi wuxuu la soo aaday horta halkii buu tegey wuu fiiriyey wiil walaalkaa dhalay baawaat walaalkay dhalay baa halkan lagu sheegay reer madiina odayaashoodii buu soo shiriyey wiilalii waata kooxaa loo keenay bidhaantiisa markuu arkay waa ilmeey macnaa astaamihii walaalkii uu lahaa buu ku gartay waa soo qaatay hooyadii baa u diiday waxay tidhi wiilkayga la geyn maayo meel kale waati qanciyey islaantii wuxuu yidhi wiilkaaga aabbihii boqoray ahaayeen reeb waati waxa dad boqoray ahaayeen boqortooyadii aabbihii baa lagu wareejinaya marka wiilkaaga dad waata noocaas oo sharaf labu ka dhashay wiilka daa saasay marka islaantii raalli ku noqotay waate adeerkii baa soo qaaday mutalib marka wuxuu keenay marka falamaa ra'aahu naasu markay arkeen wiilkan gabanka ah mualib oo wata dannahu waxay u maleeyeen caddow addoon uu leeyahay bay u maleeyeen addoon uu waatay leeyahay bay u maleeyeen faqaalu waxay cabdulmualib fashtahara bidalik saasuu ku cabbaa war mualib baa addoon wata saasu marka cabdulmualib saasuu waatay kula baxay wa kaana cabdulmualib wuxuu ahaa awsama annaasi dadka ninka u qurux badan wa ajmalahum u bilix badan wa ajmalahum u qurux badan wa acdamahum u weynan badan qadaran xagga qadarka waqad sharafa waa sharafoobay fii zamaani waqtigiisa ama waqti waa yaryahay insha allah kaana cabdulmualib halkaasaan ku joojineen wallahu aclam